wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu dooran waxaa ka mid ah saarnaa ee gaariga xamuulka ah ku gargadoomay oo in ka badan saddex saax kadib gurmud helay oo lagu guulaystay soomaaliya oo kulan deg deg ah muqdisho ku yeeshay ku ansixiyey heshiis soo saarid shidaal iyo gaas oo soomaaliya ee la gashay turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan u wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku meegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha maaraj sanada laba kun iyo afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen dulmarka warka iyaga markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan gaballicii shalay gaari xamuul ah ayaa waxa uu ku kargudoomay gaari b l ama caasi ama homey sida soomaalida ay u taqaano waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo in ka badan saddex saacadood ayay dadkaasi wax gurmad ah la-aayeen ugu dambeynse gawaari wiishasha ayaa la keenay kuwaas oo ka qaaday gaarigii xamuulka ahaa ee ku gadoomay isgoyska jubba ee magaalada muqdisho inkastoo khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac uu halkaasi ka dhashay dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali waa awaamiir culus duldhigay gawaarida xamuulka qaada warkan waxaa dhammaystiraysa waryahayaga faadumo cabdiqaadir xasan
saacado kadib ayaa la soo gabagabeeyey shilkii ka dhacay isgoyska jubba ee magaalada muqdisho gaarigan iga dambeeya waa mid hoomey ah waana gaarigii ee shilka galay mar qura waxaa ku habsaday gawaarida waaweyn kuwooda xamuulka ah oo markaasi waday sida la sheegay alaab culus oo aad u fara badan oo ay safiitooyin qayb ka ahaayeen laba qof ayaa ku dhimatay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dadkii ku dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalada ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho durbadii halkan waxaa soo gaaray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaana ayaa qaar ka ahaa waxaana halkan gudoomiyaha gobolka banaadir uu rafiidyaanku kula hadlay uu sheegay in ay ka tacsiideynayaan mashaqadii halkan ka dhacday dadkii markaasi ku dhintay kuwii ku dhaawacmay ayuu alle ugu baryay inuu caafiyo intaasi kadib gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xilli afurka markaasi loo diyaar garoobayay in gawaarida xamuulka ah ay wakhtigaasi soo baxaan iyadoona maalmihii u dambeeyey magaalada muqdisho uu ka jira jaam zaa'ida islamarkaana gawaarida xamuulka ah ayay shacabku inta badan markaasi ku sababeeyeen in xamuulka waddooyinka ama mashquulkoodaba uu sababo waxaana gudoomiyaha gobolka banaadir caawa uu bixiyey amar ku aadan oo ah wixii ka dambeeyey afar saac in gaari xamuula uu socon karin ee ka hor afar saac keliya wixii ka dambeeya inay socon karaan laakiin ka hor gaarigii lagu arko xamuula inuu dhex marayo waddooyinka caasimadda muqdisho in markaasi tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo intaasi kadib gudoomiyaha uu sii hadlaya waxauu yidhi
khasaarihii sida la malaynayo aad ayuu uga yaryahay dad badan ma saarayn dhimashadu waa maamo iyo nin hal wiil iyo hal gabar ayaa ku dhintay laba qofoodna dhaawac fudud ayaa ka soo gaaray intaas ayuu khasaaraha ku egyahay waxaan aad iyo aad runtii dadaal badan iyo juhdi badan ayaa la bixiyey waxaa la isku dayay konteynerka inta la furay in laga daldalo kumisaatadii iyo safiitadii wuxuu owaday laakiin maysan suuro gelin in laga dhammeeyo aad ayuu u cuslaa baawurkii tareelka ahayna halkaas ayuu ku gadoomay maaragtay konteynerkiisii baabuurkii ayuu ku dul dhacay ajashi ayaa halkaas ku ekaaday qof kastoona wakhtigiisa ayuu dhimanayaa waxaan leenahay ilaahay hau naxariisto intii ku dhimatay jannadina allaha geeyo bil ramadaan oo afurkii soo dhow yaha ayay dhinteen marka ilaah baan jannatulfirdows uga baryaynaa laakiin waxaa nasiib darro ah in baabuur nuucaas ah oo maaragtay xilligaasoo kale uu soo maro weliba isagoo xawaaro ku socdo oo iskooska jeedada si ah maaragtay xadgudub ah ku galay kadibna uu halkaas uu ku gadoomay een horey awaamir badan ayaa looga soo saaray baabuurta xamuulka ah inaysan soco karin maalintii oo habeenkii afarta saac markay tahay ama tobanka habeennimo la soo fasaxo dekedda laga soo fasaxo marka dembiga waxaa qaadaya ciddii soo fasaxday ayadoo wakhtigii amarkaas la baxshay ka hor ciddii soo fasaxday ayaa qaadayso faadimo cabdiqaadireed ay tibiga dalsan muqdisho
waryahayaga faadimo cabdiqaadir xasan aada iyo aada ayay u mahadsan tahay markana haddii aan eegno een, golaha wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa cooda aqal waxa ay si deg deg ah een, u ansixiyeen een, heshiis soo saarid shidaal iyo gaas ah oo soomaaliya ay la gashay dowladda wadanka een, turkiga een, golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulankaasi si deg deg ah ku ansixiyey iyagoona heshiiskaasi uu yahay mid ay sheegeen in soomaaliya muhiim uu yahay soomaaliya muhiim uu yahay waana soo saarid shidaal iyo sidoo kale een, gaas taas oo ay gulahu wasiiradu sheegeen in heshiiskaas eh, ansixintiisa muhiim gaara uu leeyahay een, eh, heshiiskan ayaa soomaaliya waxaa la sheegay inuu faa-iido weyn ugu jiro maadaama een, dhanka iyo shidaalka iyo sidoo kale gaaska loo baahan yahay ka warqabtaan maanta eh, dood dheer kadib eh, golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda turkiga heshiiskaas waxaa dowladda turkiga mas-uulga ahaa eh, wasaaradda eh, tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah Eh, dhanka soomaaliyana waxaa mas-uulga ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta Eh, heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis eh, m o u ah oo isafgarad ah waxaa dabcan ku jiri doona heshiisyo kaleeto oo ka hoos dhawanayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska p s a ga ama heshiiska wax soo saar wadaagga Een, marka een, qodobada ugu muhiimsanaa ee, heshiiskaas lagu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda turkida ay naga caawinto dhanka shidaalka dhanka wax soo saarka dhanka sa- ee, sahminta iyo dhanka researchka intaba inay naga caawinto Een, annagana wuxuuna saarayaa waajibaad waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino oo aan la wadaagno Een, ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay ay u galaan sidii ay howshaas eh, soo saarka shidaalka ay ay u fududeyn lahaayeen insha allah wadankan een, runtii waxaa la isku haysta waxaa ugu weyn waxaa waaye resource waa la isku haystaa Een, waxaa la isku haystaa waxaa jira baahi badan Eh, baahida iyo conflictska wadankan ka jira horta xalkeeda wuxuu noqonayaa annagoo khayraadka dalka ku jira soo saarano khayraadkaasna ummadda wuu ku filan yahay waa ka badan yahay laakiin ma rabna in la gaaro waqtigii shidaalka laga tegay oo aan loo baahnayn sida hadda aad la socotaanle waa- waxaa jiro waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin een, in solarka la isticmaalo in eh, dabaysha la isticmaalo wind turbineska aada loo isticmaalo in laga guuro shidaalka ayaa socota oo wadamada westiga ah ay aada ugu fikirayaan marka waxaan leeyahay dee waktiga aan haysan weliba khayraadka waqti- khayraad aada u fara badan oo xogta aan hayno weliba xogta kama imaanaysa hal meel keliya laakiin xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegayso ayaan haynaa Een, marka haddaan hadda laga faa'iidaysanin een, yacni wakti laga faa'iidaysanayo runtii ma garanayo aniga Eh, dhaqaalaha waddanka ayay qeyb weyn ka tahay ku tiirsanaanta aan ku tiirsan nahay waddamadan een, eh, dibadda ah ayaan ka baxaynaa Een, een, waxay qayb ka noqonaysaa dibadhiska eh, kaalaha dhaqaalaha infrastructureka waddanka in dib loo dhiso waxyaabahaas oo dhan ay ka qayb qaadanaysaa weliba muddo yar oo kooban ayay uga qayb qaadanaysaa marka een, waxaa anigu aan dadka badanaa markay shidaalka hadlayaan idhaahdaa waa shidaalka haddaan la qodin een, shidaalka aan soo saaran goormaa horumar gaaraynaa marka inaan horumar gaarno iyo shidaalka in la soo saaro waa isku xiran yihiin Een, horta xogti waa la hayaa oo waa ogtihiin sahmin ama seismic datada aan hayno waa two d seismic data oo waa la sameeya waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah waajib ku ah waa inay sameeyaan three d seismic three d seismica samayntiisana waxay qaadataa saddex bilood muddo ah maca processingkeeda iyo tarjumadeeda marka laisku daro saddex bilood ayay qaadataa marka saddex bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galay waxaa la yidhaahdaa waa drillingkii oo testing drilling ama exploratory drilling ayay yidhaahdaan in la qodaa ceelkii waxaa ku xigana waa wax soo saarkii marka isku dar haddaas meesha aan marayna haddii shirkadda turkiga ay maanta brita oo heshiiskii maanta aan sixinay aan marsiino diplomatic generalka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal uu noqdo waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye in saddex biloodna ay ku uxeeyaan td seismiga saddex bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan marka waxaan ka hadlaynaa dhanba markii laisku daro waa wax ka yar sanad ilaa ay sanadii bar howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay ka socdaan qeybo fara badan oo ka mid a gobollada dalka inkastoo warar kala duwan ay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka soomaaliya si joogto ah weeraro ay kala kulmaan dagaalamayaasha al-shabaab weeraradii ugu dambeeyey ee howlgallada al-shabaab iyo dowladda federaalk soomaaliya ama dagaalka u dhexeeya dhinacyada ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka daarunicma iyo deegaano kale oo dhowr ah dagaaladaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashii dhaawac howlgallada dowladda federaalk soomaaliya ee fuliisa ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah howlgallo kala duwan oo ka dhacay shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada bakhdaad iyo deegaano kale oo dhowr ah kuwaasoo howlgallo culus dowladdu ay ka fulisay warkiisa waxa aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa nageynta cidduu warkayga seega baraheena bulshada ayay ka heli karaan warkan warkiisa xigeyntaa ku kulmi doono ammaan allah
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin